بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال waxaan kasoo wadnay siiradii rasuulkeenna muxamed ah sala allahu calayhi wasalam iyo taariikh nololeedkiisii waxaan soo kasoo warabnay dagaalkii axzaab iyo sidii uu ku dhammaaday iyo dagaaladii kale ka dambeeyey ee lala galay nimankii yahuudeed ee lagaga saaray magaalada madiina ee laga xoreeyey dhibtii iyo qadirigii iyo shirqoolladii iyo khiyaanadii ay ku haysay dadka muslimiinta insha allahu tacaala maanta waxaan ka warami doonaa xudaybiya maxaa dhacay waqacat alxudaybiya iyo sulxu lxudaybiya heshiiskii nebigu la galay sala allahu calayhi wasalam nimankii gaalada quraysheed uu la galay ayaan insha allahu tacaala aynu ka warami doonaa guud ahaan jasiiradda carbeed muslimiintu marka xilliga kan awood bay ku lahaayeen oo way guuleysteenoo guulo badan ayay gaadheen marka waxay bilaabeen inay isu diyaariyaan inay xaq u leeyihiin muslimiintu masaajidka xaramka ama beytka xaramka si ay usoo gutaan inay soo xaji karaan ama ay soo cimreysan karaan laakiin mushrikiintu maysan ogolayn arintaas laakiin muslimiinta had iyo jeerale qalbigooda iyo naftooda waxaa kusoo warwareegayay inay xaq u leeyihiin masaajidka xaramka ee beytkii xaramka ilaahay barakeysan inay xaq u leeyihiin inay kusoo xajiyaan oo ka cimreystaan dabadeedna rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay filmanaam wuxuu ku arkay yani riyo wuxuu ku arkay isaga oo isaga iyo saxaabadiisii intuu u galay masaajidkii xaraamka ay tageen oo furihii kacbada loo dhiibay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo uu dawaafay oo uu cimraystay oo uu gowracay oo qaarna ay timihii gaabsadeen kuwo kalena ay timihii xiireen arrintaas ayuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu ku riyooday dabadeedna wuxuu u waramay oo u sheegay saxaabadiisii markaasay farxeen oo u maleeyeen inay magaalada maka gelayaan sanadkaas isla sanadka inay gelayaan dabeetna waxay dooneen inay cimraystaan oo way isu diyaariyeen wayna isu diyaariyeen inay tagaan cimrada oo ay soo cimraystaan waqtigaas rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waa soo baxay isaga iyo saxaabadiisii way soo baxeen maalintii itiniineed ee bishii dilqicda sanadkii lixaad ee hijirada waxaana la socotay xaaskiisii iyo marwadiisii ummu salama umi lmuuminiin radia allahu canha nebiguna wuxuu soo fuulay hashiisii loodhan jiray alqaswa ayuu soo furay rasuulku sala allahu calayhi wasalam magaaladii madiinana wuxuu kaga sii tegay maareynteedii saxaabigii indhaha la-ah ee ku wanaagsanaa xagga maareynta iyo xukunka ku fiicnaa cabdilaahi ibnu uma maktuum radia allahu canh rasuulka sala allahu calay wasalam waxaa soo raacay sidoo kale kun iyo shan boqol oo ka mid a saxaabadiisii ilaa kun iyo afar boqol meelahaana waa la sheega oo waa la tilmaama rasuulku muu soo qaadanin sala allahu calay wasalam wax hub ah ama saanada dagaal oo uu ku dagaalamo ma uu soo qaadan marka laga reebo dagaalka seefaha ama warmaha yaryar ee qofka musaafirka ah ama qofka safraya uu u baahan yahay marka waxaa yaryar laga reebo hub waaweyn iyo waxyaala dagaal weyn lagu geli karaya rasuulku muu soo qaadanin rasuulku sala allahu alayhi wasalam iyo ciidankiisii way soo baxeen iyagoo ku wajahan xaggee magaalada maka ku wajahan markay marayeen meesha lala dulxulayfa oo iminka ah meesha miiqaadka ka mid mawaaqiidka ama meelaha laga xidho xajka ama cimrada meelaha laga xidho ka mid ah gaar ahaana waxaa ka xidha dadka ka yimaada magaalada madiina meesha ay ka xidhaan cimrada iyo xajka ee laladulxulayfa halkaa markuu marayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayuu xidhxidhay hajigiisii yacnii xoolihii uu sadaqada u bixinayay ee uu gowracayay ayuu xidhxidhay ixraamkiina wuu xidhay oo xajkii cimradii ahaan buu u xidhay sidoo kalena wax hubana muu wadan isaan soo sheegnay oo wuxuu doonayay inay dadku ay ka ammaan helaan oo dagaal umaysan soconin saxaabadii rasuulka iyo rasuulka ilaahayba quraysh markii warkii ay maqleen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu soo baxay ayaa markiiba waxay qabteen shir gole degdeg ah ama shir degdeg ah bay qabteen oo ay ku go'aamiyeen in muslimiinta laga hor istaago beytka xaramka oo si kastaba ay noqoto inaan loo ogolaanin muslimiinta inay sanadkan ay cumreystaan dabadeedna laba boqol oo faris laba boqol oo nin oo fardafuul oo uu hogaaminayo khalid ibnulwaliid ayaa soo baxay oo waxay yimaadeen way soo istaageen dhiqi waa meesha la dhahdo oo ah wadada ama jidka weyn ee ee ka yimaada magaalada madiina ee maka yimaada halkaas ayay u fadhiisteen oo ay soo degeen si ay uga hor tagaan muslimiinta oo ay u celiyaan ama uu dagaal dhiig uu ku daato uu halkaa uga dhaco oo muslimiintu aanay kusoo gelinin halkaas qaab nabadgelyo ah oo dagaal bay doonayeen dhalinyaradaas khalid ibn waliid radi allahu canhu waqtigan mushrik buu ahaa wuxuu arkay markaa muslimiintii xilligii salaada duhur in ay salaada tukanayaan oo ay rukuucayaan oo ay sujuudayaan markaas ayuu fakeray oo wuxuu yihi walle waa fursad oo marka ay tukanayaan ee ay rukuucaan ama ay sujuudaan ayaan hal mar sida hal nin aynu ku boodaynaa dabadeedna mayla waaxida yacni hal sida qof keliya loogu boodo kale nugu boodayna deetana nimanka dhib badan ayaynu geysanaynaa ayuu yihi khalid ibn waliid qorshe noocaas ah ayuu dejistay oo salaada xigtay inuu kusoo duulo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu soo dejiyey xukunkii salaat alkhawf ama aayaddii ka warramaysay sida loo tukanayo salaada khawfka ama salaada cabsida sida loo tukanayo oo muslimiinta qeyb ka midana ay ilaalinayso muslimiinta inta tukanaysa kuwa kalena markay sujuudaan inta tukanaysa ay markay sujuuddo ay kuwa kale yimaadaan deetana ay isdabamaraan aayaadka xukunka ah ee sidaas oo kale ah ayuu ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala dabadeedna ninkii khalid ibnulwaliid qorshihii uu dhigtay halkaas ayuu ku baaba-ay oo muslimiintii ilaahay baa saa ku difaacay oo dhagartaas la maleegay ka koryeelay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam markii uu arkay in nimankii mushrikiinta ahaa ay diidan yihiin in ay u ogolaadaan in uu soo galo magaalada maka ayaa dariiqii iyo wadadii iyo jidkii uu nebigu sala allahu alay wasalam uu ku socday eeee wajahaysay magaalada maka ayuu bedelay isaga oo markaa ka ordaya ama ka fogaanaya in uu dhaco dagaal uu dhaco ama dhiig uu ku daato halkaas isagoo ka fogaanaya waayo nebigu umu imanin inuu dagaalamo sala allahu alayh wasalam marka waddo kaleu qaatay wadadaasoo waddo cidhiidhiya ahayd oo ku dhex taalay buuro dhexdood ayuu tegay ninkii khalid ibnu waliidna markii uu arkay in muslimiintii ay wadadii weyneyd ay ka tageen ayuu cararay oo orday oo u tegay nimankii qureysheed isagoo uga digaya muslimiintu in ay meelo kale kasoo geli karaan magaalada maka rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waa sii socday wadadii kale ee cakirnayd buu sii socday ilaa ay hashii uu saarnaa ay fadhiisatay markii hashii fadhiisatay baa saxaabadii waxay tidhi xal xal khalaat alcaswa waa hashi qaswa ayaa fadhiisatay iyagoo la hadlaya hashii oo leh ikac oo ka kac meesha markaasuu rasuulku wuxuu laha sala allahu calayh wasalam xabasahaa xaabisulfiil waxaa xidhay wixii xidhay asxaabulfiil yacni maroodigii ciddii xidhay maroodigii la doonayay ninkii aburaha inuu ku duulo magaalada maka si uu burburiyo kacbada malaa-igtii xidhay ayaa kana joojisay oo xidhay dabadeedna markii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ay kala degeen oo halkii ay degeen ayaa waxau yimi ninka la dhahdo budayl ibnu warqa oo reer khusaaci ahaa markaasu wuxuu ku yidhi nebiga iyo saxaabadii buu la hadlaya wuxuu yihi waxaan ka yimi ninka la dhahdo kacab ibnu lu-ay oo wuxuu soo degay isaguna halkan xudaybiya ayuu soo degay geelna wuu wataa wuxuuna doonaya inaan kula dagaalamo oo uu ku diido in baytulxaramka aada geshid oo aada soo dawaartid oo soo cumraysatid arrintaasuu kaa hor istaagayaa buu yihi marka rasuulku sala allahu alay wasalam waa u jawaabay ninkana wuxuu yihi annagu dagaalo maanaan imanin waxaan u nimi oo keliya inaan muctamiriin ahayn inaan soo cumraysano keliya ayaan doonaynay nimankan qureysheedna waxa aa dhiig nuugay oo baabi-iyo dagaal fara badan oo ay galeen ayay kasoo kaban kamay soo kabanin ilaa iyo xilliga Een, haddii markaa ay nimankaa quraysheed ay doonaan inay ila muddo dhigtaan yacni heshiis ay ila galaan oo heshiiskaas muddo aan muddo isku waafaqno inaanu dagaalna dhex marinin oo aniga iyo dad kalena loo kala dhex baxo een, waxa- waanu ogolaanayaa buu yidhi haddii ay doonaan nimankaa quraysheed een, inay diinta islaamka soo galaan ama waxay dadku wada gelayaan iminka hadday doonaan inay soo galaanna way sameynayaan taana waanu ogolahay haddiise ay diidaan dagaal waxaan ahayn kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waa la dagaalamayaa buu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam markaa saddex qodob buu siiyey kow marka koowaad muxuu yihi rasuulku hadday doonayeen inay ila muddo dhigtaan oo heshiis ayla galaan ay dhahdeen muddada xilligaa iyo xilligaa aynu kala joojisana dagaalka adiguna badaadaa gal anna badaydaasaan gelina haddii ay doortaan qodobka noocaas ah waa u yeelayaa buu leeyahay rasuulku haddii ay doonaan inay diinteeda soo galaan oo dadka waxay soo gelayaan ee sida afwaajka ah ee kooxa kooxaha ee wada socda ay usoo gelayaan hadday doonaan inay usoo galaan diinta islaamkana xor bay u yihiin hadday doonaan dagaalna dagaalna dee dagaal baan ka xignaa buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam Ee, ninkii budayl ahaa markii warkaa loo sheegay ayuu yidhi waan u tegayaa nimanka qurayshada waa u sheegayaa waanu u tegay Ee, markuu u tegayna kuwii wax magaratada ahaa ee maanka yaraa ayaa dhahay anagu heshiis iyo waxaa war uma um- uma baahnin Een, umana xaaji iyo ba- ba- ba- baahi aanu qabna ma leh deetana laakiin intii caqliga lahayd ee garaadka lahayd baa tidhi "Ee, bal budaylow ee, maxamed wuxuu ku yidhi noo sheeg deetana wuu sheego warkii buu uga waramay dabadeedna nimankii quraysheed waxay soo direen ee, makraz ib- ibn xabs ninkaasay soo direen deetana ninkaas markii uu usoo dhowaaday rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo rasuulkii uu arkay ayaa uu saxaabadiisii isagoo la hadlayay buu wuxuu yidhi ninkaa laydin soo diray ee qurayshi ay soo diratay ninkaas waxa weye rajulun qaadir waa nin shirqool wata yacni waa nin ee, een, daga- dagaalyahana waayo waxaa jirta subxaana allah qabaa-ilada marka ninbaa waxaa jirta dagaal huriyo ah ninna waxaa jira maxay een, ay soo diraan markay dadku d- qabiilku uu doonay inuu heshiis u galo markaa rasuulku ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu kala garanayay oo ninkaasi inuu yahay nin dagaal huriyo ah ayuu markiiba farta ku fiiqa uu yihi ninkaasi waa rajulun qaadir deetana rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam markuu ninkii u yimi ayuu u sheegay wixii uu budayl u sheegay oo uu yidhi saddexdaa ha soo kala doortaan nimanka quraysheed inay heshiiskaa ila galaan oo ila muddo dhigtaan inay soo islaamaan iyo hadday dagaal doonayeenna dagaalna diyaar baan ula nahay saddexdii arrin buu u sheegay Een, haddana een, warkiibuu ninkii qaaday quraysh buu u tegay quraysh buu u sheegay deetana quraysh baa nin kale oo reer bani kanaana ah soo diray oo la odhan jiray een, xaliis bin calqama kaas baa wuxuu yidhi aniga idira oo aniga ayaa u tegaya moxamed Een, deetana waa la ogolaaday waxaa yidhi u tag bal soo warayso ninkaasi wuxuu doonayay Ma- ninkaa markuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam isagana uu arkay ayuu wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninka halkaas iminka ee quraysh inoo soo dirta waa nin jecel beytka Ee, beytka xaramka iyo kacbada iyo dawaafka iyo cimrada waxaa jecel oo cibaadadaas aada u jecel ee ka hortaga oo tusa inaad u timaadeen maxay inaad u timaadeen inaad cumro doonaysaan marka talbiyadii bay saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay akhriyeen deetana ninkaasi markii uu arkay dadkaas talbiyeynaya ee ta- talbiyada akhrinaya ee weyneynaya kacbada ayuu yidhi subxaana allah een, ilaahay ba xumaan ka nasahane kuwani een, ma kuwana loo diidaya inay beytka xaramka ah ay ku cimraystaan haddana quraysh een, waxay soo dirtay nin kale oo la dhahdo curwa ibnu mascuud athaqafi een, ayay soo direen ninkaa curwa ibnu mascuud ayaa la soo diray deetana wuxuu bilaabay ninkaas inuu nebiga ilaahay la hadlo sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yihi "Ma- maxamedow isagoo la hadlaya nebi maxamed sal alla alay slam wuxuu yihi maxamedow ee, miyaad aragtay nin ka mid a carab oo ehelkiisii yacni dadkii dadba ugu xigay aan la dagaalamay miyaad aragtay buu yihi allaan ku dhaartay ninkii curwa sii hadlaya wuxuu leeyahay waxaan arkaa wejiyo hadhow toole marka dagaal uu dhaco kaa cararaya oo firdhanaya ayaan arkaa ayuu yidhi isagoo saxaabadii rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam ku jees jeesiyay deetana abubakar radia allahu canhu oo meesha taagnaadee rasuulka agtiisa joogay ayaa u jawaabo isagiina caayay oo ilaahay u caabudi jiray laatiya sanamkiina ka caayay oo markaasuu yidhi ma annaga ayaad sheegaysaa waad leedahay nebi maxamed bay ka cararayaan oo ka firdhanayaan deetana wuxuu yidhi ninkii curwa ahaa waa kuma ninka ii jawaabay waxaa layidhi abubakar baa kuu jawaabay markaasuu yidhi allan ku dhaartay ile raggan hore isu yaqa- isu yaqaaninoo waxay ahaayeen dad isku reer maka ah markaasuu yidhi allan ku dhaartay abaal aada hore iigu gashay haddaanu jiri lahayn waan kuu jawaabi lahaa buu yidhi subxaan allah dabadeedna wuxuu bilaabay curwa een, inuu la hadlo een, nebiga sala allahu calayhi wasalam oo markasta uu la hadlayo wuxuu qabanayay garhka rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigana waxaa een, dul taagnaa saxaabigii muqiira ibnu shucba saxaabigaas ayaa dul taagnaa oo curwa ay uu adeeru yahay curwadan curwa ibnu mascuud oo ay qurayshi soo diratay ayaa adeer u ah maxay muqiira ibnu shucba muqiira ibnu shucbana wuxuu taagan yahay nebiga dushiisii sala allahu calayhi wasalam markastoo curwa uu qabto markaa nebiga gadhka gadhkiisa oo uu- uu dhaho nala hadal oo maxaad u baahantay uu sh- uu nebiga ula hadlaba een, cur- een- een, eh, muqiira ibnu shucba oo uu adeer u yahay baa intuu soo qabta seeftiisa een, kabteeda yacni seefta xagga dambe ee gacanta lagu dhigo ayuu kaga dhufanayay gacantiisa uu lahaa sii daa gadhka rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi ninkii curwo ahaa "Ee, ninkan waayo seefta igu dhufanay markaasaa lagu yihi muqiira ibnu shucba markaasuu yihi ay qadrin alla bal shirqoolka neega war kii shirqoolka galay miyaanad adigu ahaynin iminka ku jiray shirqoolkiisii iyo wixii uu qalad u galay wiilkana adeer buu muqiira ibnu shacbana saan soo sheegnay dee adeer buu yahay muqiirana siduu kusoo islaamay intaanu islaamin ka hor ayaa koox bay israaceen oo ay jidka soo wada galeen dabadeedna kooxdiibuu intuu dilay ayuu xoolahoodiina dhacay oo qaatay deetana intuu yimi rasuulka ayuu islaamay markaasuu rasuulku ku lahaa islaamnimadan waan kaa aqbalnay xoolahanaad soo dhacdeen laakiin kaamaanan aqbalinina waana celin deetana eh, lili- waa wiilkii u adeerka ahaa markaasu wuxuu leeyahay curwa alla waa maxay eh, shirqoolkani miyaanan iminka ku mashquulsanayn een, eh, dhibtii aada geysatay subxaan allah Een, subxaanahu muqayir ilaxwaal bal siduu isu bedelay u fiirsada subxaan allah yacni islaamnimadu qofka qalbigiisa markay gasho een, way bedeleysaa ruuxa gebi ahaan een, akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqan ahaantiisa iyo dhan way wada bedeleysaa subxaan allah Ee, dabadeedna haddana curwa wuxuu usii fiirfiirsaday oo aada u fiiriyey saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasuu ku noqday quraysh markaasuu waxa uu yidhi arrin aada u cajiiba oo matalaysa yacni ina tusinaysa ee, sidii saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay ula dhaqmayeen nebigeena maxamed aha sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markaa curwa uu la hadlayay nimankii quraysheed baa wuxuu leeyahy wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk cala qaysar wa kisra wannajaashay allan ku dhaartay wuxuu leeyahay ninkii curwa waxaan u safray een, boqorada een, sida boqorkii qaysar ee roomaanka kii kisra iyo faris iyo bershiyanka madaxda uu ahaa iyo boqorkii najaashiye xabashida haystay intaba waa u tegay buu leeyahay wallaahi maa ra-aytu melikan yucadimuhu asxaabuhu kamaa yucadimu asxaabu muxamed muxameda allan ku dhaartay maan arkin buu yidhi boqor ay asxaabtiisu ay u ixtiraamaan oo ay u weyneeyaan sida saxaabada muxamed u weyneeyaan muxamed oo kale allahu akbar wuxuu leeyahay weli wallaahi in tanakhama nakhaama ilaa waqafat fii kafi rajulin minhum allan ku dhaartay buu leeyahay ninkii curwa ahaa haddii ay candhuuf ka timaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ku dhacaysay gacanta mid ka mid ah raggii ee, saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam Ee, markaasuu fadallaka biha wajhahu wa jildah buu leeyahy markaasuu candhuuftii rasuulka intuu qaado ayuu kuwa ku masaxayay xagge oo ku duugayay wejigiisa iyo jidhkiisa inta kale subxaan allah marka jidhka rasuulka waa laga barakaysan jiray markii uu noolaa sala allahu calayhi wasalam laakiin dadka kale wixii ka soo hadhay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ma banaana in laga barakaysto jidhkooda Een, waidaa amarahum ibtadaruu amrahu haddii uu arrin fara buu leeyahy nebigu uu faro saxaabadiis way u baratamayaanba arrintaas siday u fulin lahaayeen waidaa tawada'a kaaduu yaqtatu- yaqtatiluun calaa wuduu'ih hadduu nebigu weyse qaato weysaystana waxay ku dhow yihiin in ay isla dagaalamaan oo ku dagaalamaan weysada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waidaa takallama khafaduu aswaatahum cindahum haddii uu rasuulku hadlo markaa miyaa markaana codkooda hoos bay u dhigayaan nebiga agtooda markay joogaan sala allahu calayhi wasalam وما يجدون إليه النظر تعظيما له بوسليه indhahooda kor uguma fiiriyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam weyneyn ay weynenayaan darteed Wa- waxaanu yidhi waqad carada calaykum khudatan rashiida faqbaluuha war wuxuu idiin soo jeediyey buu yidhi oo idiin soo bandhigay moxamed qorshe aada iyo aada u rashiid u ahoo wanaagsan ee aqbala ee u- u- aqbala nimankiina quraysheed isaga oo la talinaya raggii quraysheed dabadeedna markuu ninkii curwo ab- ee ahaa een, quraysh uu fariintaa u gaadhsiiyey ayaa dhalinyaradii reer quraysheed ee dooneysay ee dee ee damacigu kaga jiray inuu dagaal uu dhaco oo aanu heshiis aanu dhicin ayaa waxay ku degdegeen oo ay markiiba damceen inay hor istaageen heshiiskan dabadeedna waxay soo dhuunteen habeenkii oo waxay yimaadeen mucaskarkii muslimiintu ay deganaayeen iyaga oo doonaya inay khalkhal geliyaan heshiiskaas een, laga yaabo inuu heshiis u dhaco laakiin hogaamiyihii ee, saxaabada ka mid ahaa ee ilaalinaya saxaabada rasuulka ee u lahaa maalinta gaadhaynta ee maxamed ibnu maslama radi allahu canhum ayaa qabtay dhalinyaradii dhammaantoodna wuu wada xidhay markuu wada xidhayna een, nebiga ayuu u geey dabadeedna rasuulku sala allahu calay wasalam waa iska sii daayay isaga oo doonaya oo een, heshiis inuu dhaco een, aada u jecel oo heshiiska danaynaya ayuu rasuulku sii daayay dhallinyaradaas وكان الله لنا سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم آيات كاسي سودقية تلمامية إنه الله سبحانه وتعالى وقعنتودي أي ريبتودي وكقبتها رسولك صلى الله عليه وسلم يريبتها إسلهايين أدو جيستها صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم Ee, markaas ayuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam isaga laftigiisuna wuxuu doonay inuu cid safiir u ah ama cid matalaysa saxaabada iyo nebigaba matalaysa in ay inuu u diro een, ee, nimankii quraysheed oo mowqifka rasuulka iyo saxaabadiisaba matalayay marka wuxuu nebigu u yeedhay cumar ibn alkhataab radia allahu canhu markaasuu cumar ibn alkhataab buu ku yihi waxaad u tagtaa nimanka quraysheed oo safiirnoo noqo oo soo matal fikradda iyo ra'yiga iyo aragtida aanu aaminsannahay ee ah inaan heshiis aanu galno iyo in aan u soconno maxay inaan cimraysanino marka cumar ibn alkhataab radia allahu canhu waa ka cudur daartay oo wuxuu yihi rasuulki ilaahayow magaalada maka cidi iima joogto qabiilkii aan isku dadkii aan isku qabiilkahayna reer bani kacab meesha ma joogaan cid ii cadhoonaysana ma joogto oo marka dhib lai geysto ee in ii cadhoonayso wax iga celinaysaa ma joogto ee waxaad dirtaa buu leeyahay cumar ibn alkhataab cuthmaan ibnu cafaan dir waayo waxaa isaga joogta buu leeyahay cashiiradiisii yacni reer bani umayo oo dhan baa degan magaalada maka marka isaga cid u gargaarta haddii dhib lasoo gaadhsiiyo wuu helayaa iyo cuthmaan dir nebiguna cuthmaan buu yeedhay markaasuu yihi safiir baad noo tahay tag halkaasuna soo matal oo aragtidayda iyo fikirkayga u- u sheeg oo nimanka inaanaan dagaal u soconin ee aan u soconno oo keliya inaan soo cimraysanay warkooda keen oo heshiis inaanu danayn inaan u sheeg Een, nebigu sala allahu alayhi wasalam sidii buu ku yidhi ee, waxaa kale uu ku yidhi waxaad kale u bushaaraysaa markaad tegtid magaalada maka dadka muslimiinta ah ee ducafada ah ee aadka u tamarta yar leh ee nimankan quraysheed ee ay adoonsanayaan kuwaana u bushaareeya waxaad ku tidhaahdaa ilaahay wuu furanayaa magaalada maka oo makhraj iyo meelaad ka baxdaan ayuu idiin yeelayaa cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu wuu baxay een, ee, deetana wuxuu u tegay abaan ibnu saciid ibn alcaas oo ay isku qole ahaayeen deetana ninkaas ayaa soo dhoweeyey oo faraskiisii ku qaaday dee waanu magangeliyey magaaladii makana wuu geeyey deetana cuthmaan ibnu cafaan warkii iyo een, ee, ar- arrinkii nebiga sala allahu alay wasalam ay isku ogaayeen ayuu u sheegay nimankii quraysheed nimankii quraysheed markii warkii uu cuthmaan u sheegay ayaa waxay cuthmaan usoo bandhigeen inuu isagu shaksi ahaan uu magaalada maka ee gaar ahaan beytulxaramka inta uu tago kacbada uu soo dawaafo marka cuthmaan baa diiday radia allahu canhu oo yidhi anigu dawaafi maayo oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka hor intaanu dawaafin anigu dawaafi maayo dabadeedna nimankii si ay noqotayba cuthmaan ibnu cafaan bay xidheen oo way qabteen iyaga oo doonaya markaa laga yaabo in ay doonayeen in ay shiraan oo ay go-aan gaadhaan marka ay go-aanka gaadhaanna inay sii daayaan Cuthman ibn Cafan markaasi ay noqotaba Cuthman waa la xidhay oo way xidheen nimankaasi waxaana dheeraatay xadhigiisii deetana muslimiintii waxay u maleeyeen in Cuthman ibn Cafan la dilay markaasuu rasuulku waa kii lahaa sala allahu calayhi wasalam wallaahi laa nabrax xataa nunaajiza alqowm dhaqaaqi mayna buu yidhi oo ka tegi mayno halkan ilaa iyo aan ka ab- aan u abaalgudno nimankan waxay sameeyeen cuthman ay ku sameeyeen Ee, markaasuu nebigu sala alla alay wasalam saxaabadiisuu ku yeedhay bayca iyo heshiis cusub oo ay la galayaan oo jamaaca dhan oo koox dhan oo muslimiinta ka mid ah ay ay heshiiskaas ku galeen maxay baycat ilmowt yacni waxay geeri bay kula heshiiyeen rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam marka baycadii buu rasuulku ka qaaday saxaabadiisii waa baycat ridwaan waa baycada aadka u caanka ah ee nebigu nebi sala allahu alayhi wasalam ee oo allah subxaana watacaala uu mu'miniinta ku ammaanay dabadeedna cuthmaan ibnu cafaan maadaama uu xidhan yahay oo la moodayo inuu dhintay ayaa rasuulku waa kii lahaa intuu gacantiisii een, midig iyo gacantiisii bidix saasi ku qabtay ayuu wuxuu lahaa gacantanina waxay matadaysaa baycadii ama heshiiskii uu ila geli lahaa cuthmaan ibnu cafaan wahada yaddu cuthmaan buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam tanna waa gacantii cuthmaan markaasuu heshiiskii halkaa ku galay oo gacan ka sharaf badan gacantii Uthman ibn Affan waayo hadduu joogi lahaa baycada wuu geli lahaa oo heshiiska wuu geli lahaa laakiin gacantiisii gacan ka sharaf badan oo gacantii rasuulka ahayd ayaa u gashay isaga baycadii iyo heshiiskii ee saxaabadii dhammaantood kuwii halkaa joogay geedka hoostiisa way wada galeen baycadii iyo heshiiskii marka laga reebo nin munaafiq ahaa oo ku dhex jiray dadka muslimiinta oo magaciisa la odhan jiray jud ibnu qabays ama jud ibnu qays la odhan jiray ninkaa munaafiqa mooyane laakiin dhammaantood saxaabadii halkaa joogtay ee nebigu uu heshiiska iyo baycada la galay dhammaantood baycada way la wada galeen ilaahayna waa ka ku ammaanay ee ka raallida noqday mu'miniintii baycada lala galay gaar ahaan ku galay geedka hoostiisa allahna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laqad radia allahu cani lmuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara dhab ahaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga raalli noqday muuminiinta goortii ay kugula beectamayeen nebiga ilaahayow geedka hoostiisa markaa ilaahay raalli ayuu ka noqday saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam Ee, nimankii quraysheed markay arkeen mowqifku inuu adag yahay oo ay baahi weyn u qabaan in ay een, ee, ay heshiis galaan oo ay aada u xiisanayeen heshiiskaas maadaama uu dagaallo badani ay naafeeyeen ayaa waxay direen een, suhayl ibna camru ayay direen suhayl ibna camru ayay soo direen si uu heshiis ula soo galo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna kusoo qabteen yacni waxyaalahay kusii een, dhiirigeliyeen waxaa ka mid ah suhayl oo ay kusii adkeeyeen in heshiiska marka la galayo in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee dadka muslimiinta ah ee ducafada ah ee u cararaya inuu soo celiyo arrintaana way kusii adkeeyeen dabadeedna wuu yimi ninkii suhayl ibnu camruu ahaa een, rasuulka ilaahi sala alla alay slam markuu yimi ee uu arkay ayuu yidhi ninkaa suhayl la yidhaahdaa een, ma- waa nin maxay nin eh, weeye ay quraysh soo diran jirtay marka ay heshiiska dooneyso marka nebigu markuu arkay waa kan lahaa qoomkii waxay dooneen inay heshiis inala galaan Ee, suhayl wuu yimi waanu hadlay deetana waxa waxbaa la isku afgartay qodobo ayaa heshiiskii laga soo saaray qodobadaas kii koowaad wuxuu ahaa in rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisuba ay sanadka kan ay dib u noqdaan oo sanadka soo socda ay soo cimro doontaan oo magaalada maka ay yimaadaan saddex casho marka ay halkaa joogaan ayagoon hub iyo seena dagaaloo waaweyn aan aanay wadanin Een, halka ay markaa si nabadgelyo ah ay cimradoodii ay ku gutaan een, qurayshna aanay wax dhib ah u geysanin kaasi wuxuu ahaa qodobkii koowaad sanadka noqda sanadka laakiin soo socda kaalaya sababta ay u diidayeen sanadkan in ay noqdaanna waxay ahayd ee waxay dhaheen oo ku macneeyeen si aanay carabta kale aanay ugu sheekaysanin magaalada maka waxaa la soo galay oo maxamed iyo saxaabadiisa waxay soo galeen iyagoon heshiis kula jirin quraysh marka arrintaas iyo sumcad xumada iyagoo ka cabsanaya ayaa waxay dhaheen waxaad soo gelaysaa sanadka dambe adigoo heshiiska nagula jira kow qodobkaasi kii koowaadba qodobka labaadna wuxuu ahaa in labada darafba labada kooxood ee ishaya waa qoladii ka socotay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisii iyo kuwii qureysheedba ay labada kooxoodba ay toban sannadood isu muddo dhigtaan oo heshiis ay ku galaan inaan labada dhan wax dagaal ah aanu tobankaas sannadood aanu ka dhex dhicin qodobka kalena wuxuu ahaa ciddii doonaysa markaa qabiilkii doonaya in ay maxamed la gasho heshiis oo heshiiska ay la gasho ayaga ayuu ka mid yahay ciddii xilfi wadaag doonaysa inay la yeelato ee qabiilkii doonaya in xilfi wadaag la yeesho nebi maxamed wuu la yeelan karaa kow ciddii doonaysa in quraysh xilfi wadaag ay la yeelato iyaguna way la yeelan karaan qodobkaasna mid buu ah marka qabaa-iladaas carbeed ciddii doontaa ee nebi maxamed u tagtay xilfi wadaag buu la yeelanayaa qabiilkaas xilfi wadaagga la lehna ayaga ayuu ka mid yahay waana arrinta hadhow toole keeni doontaa in dagaalka fatxu maka uu dhaco wayn ka warrami doonaa insha allah qodobka kale wuxuu ahaa qodob xasaasi ah buu ahaa dabcan wuxuu ahaa qodobka ay in badan muslimiintu ay ka murugoodeen qaar badanna ay ka cadhoodeen oo waxay dhaheen nimankii qureysheedba waxay dhaheen ciddii kasoo baxsata ee soo cararta kasoo baxsata quraysh ee u timaadeen nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa in dib loo soo celiya macnaha cidda mas-uulka laga laga yahay dadka bilaa idanka ah ee aan iyagoon idan wadanin kasoo baxsada quraysh ee mas-uulka laga yahay markay yimaadaan magaalada madiina waa in loo soo celiya xaggee maka waa in loo soo celiya kow sidoo kalena kuwa ka yimaada kasoo firdhada dad magaalada madiina muslimiinta joogta hadday cidi kasoo firdhato oo ay ka ka ridowdo diinta nebi maxamed oo ay gasho quraysh iyo dhulka ay soo gasho iyaga lama soo celin arrin aada u adag bay ahayd dabcan kuwa quraysh ka yimaadee muslimiinta ah ee magaalada madiina yimaada waa in la soo celiya kow kuwa magaalada madiina ka imanaya ridoobaya ee maka imanayana iyagana lama celinin arrin aada u qadhaadh bay ahayd runtii nebiguna waa ka yeelay sala allahu calay wasalam isagoo aada u xiiseynayo dee aada u danaynaya inuu heshiis uu dhaco deetana cali ibn abi aalib radi allahu canhu u yeedhay markaasuu ku yihi qor heshiiskan iyo qodobadiisii kuna bilow bismi illaahi araxmaan araxiim markaas suhayl ibni camru oo matalaya nimankii qureysheed baa wuxuu ihi joog caliyow joog ha qorin araxmaan araxiim raxmaan raxiim ka garan mayno ee waxaad ku bilowdaa bismika allaahumma bes intaa qor nebiguna waa kii ka yeelay ee ku yihi bismika allaahummadaba u qor cali ibni abi aalib sidoo kalena wuxuu yihi nebigu sala allah alay wasalam waxaad qortaa haadaa maa salaxa calayhi rasuulu ullahi sala allah alay wasalam markaasuu caliy ibn abi aalib radia allahu canhu wuxuu qoray rasuulullahi kelmadii rasuulullahi buu ku qoray warqadii oo ahayd kani waa wixii ay ku heshiiyeen rasuulkii ilaahay iyo quraysh ay ku heshiisay ninkii suhayl ibni camruu ahaa ayaa hadlo wuxuu yidhi ha qorin rasuulullah waayo haddaanu ognahay buu leeyahay ninkii suhayl haddaad rasuulkii ilaahay tahay kulamabanan dagaalaneen rasuulku waa kii ku lahaa caliy bn abi aalib cali bin abi aalibow meesha aad ku qortay rasuulullahi ka masax nimankani hadday diideen inaan nahay rasuulkii ilaahay allan ku dhaartay rasuulkii ilaahay baan ahay hadday weliba i beeniyeen ee ka masax buu yidhi meeshii cali bin abi aalib baa dhaartay yidhi allan ku dhaartay meelaan ku qoray rasuulullah maxamed waa rasuulka ilaahay meelaan ku qoray ka masixi maayo nebiga gacantiisa sharaftale ku yidhi igu tus markaasuu tusa markaasuu gacantiisa ku masaxay sala allahu calayhi wasalam heshiiskii saasuu ku dhammaaday oo qodobadii lagu heshiiyey ayaa halkaa lagu qoray dabadeedna markii heshiiskii uu dhammaaday baa laba qabiil oo qabiilkii reer khusaaca iyo qabiilkii reer bani bakar ayaa qabiilkii khusaaca waxa ay xilfi wadaag la yeesheen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii muslimiinta ayay xilfi wadaag iyagu la yeesheen sababtuna waxay ahayd islaamnimada ka hor ayaa qabaa'ilka khusaaca waxay markii horeba xilfi wadaag la ahaayeen reer bani haashim yacni waa jilibkii uu kasoo jeeday nebigu sala allahu calayhi wasalam markii horeba heshiis iyo xilfi wadaag baa ka dhexeey waa kow qabaa'ilka markan iminka la gaadhay heshiiskan la galayna waxa ay lasii galeen muslimiinta ayay lasii galeen heshiiska reer bani bakarna iyaguna waxay heshiis la galeen xaggee quraysh bay la galeen waana labada qabiil ee hadhow toole qabiilkan reer bani bakar oo heshiis kula jira quraysh oo xilfi wadaag la ah ayaa ku khaldamaya ama dagaal kusoo qaadaya qabaailkii reer khusaaca oo nebi maxamed sallallahu alay wasallam xilfi wadaag kula jira waana arrinta dhalinaysa in la furto baytulxaramka ama masaajidka masaajidka barakaysan xaramka iyo magaalada maka sababtoo ah heshiiskii lagu heshiiyey waxaa buriyey maxay dadkii xulafada la ahaa maxay la ahaa quraysh sidaa awgeed heshiiskaasi halkaasuu ku buri doonaa waanaan ka warami doonaa marka fatxu maka uu dhici doono insha allahu tacaala heshiiskii oo markaa la qoraayo intaan qoraalkiisu aanu dhammaan ayaa waxaa yimi abu jandal saxaabigaas ayaa yimi oo uu dhalay suhayl ibni camru suhaylna waa ninkan matalaya quraysh ee heshiiskaba u qoraaya quraysh ee matalaya ayaa wiil uu dhalay oo silsilad ku xidhan oo ayaa isku soo dhex tuuray muslimiintii isagoo leh muslimiiney ya macshar lmuslimiin muslimiintihii muslimiiney nin daciifa baan ahoo halkan lagu haysta haycelinina ninkii suhayl ahaa oo dhalay de wiilkan abujandal ee silsiladaysan baa yidhi maxamedow dhegayso ninkan waa ninka koowaad een kaala heshiinayaba ninka aanu heshiiska ku wadagelaynaba waa kan ka koowaadba waa isaga oo heshiisku muxuu ahaa heshiiska qodobadiisa waxaa ka mid ahaa qofkii muslim ah ee isaga oo aan iidan ka haysanin weligiis iyo cidda ka mas-uulka ah ee u taga nebi maxamed waa in la soo celiya heshiiskaasaa ahaa qodobadiisa ka mid bay ahayd subxaana allah markaa suhayl wuxuu leeyahay heshiisba dhici maayo haddaanad ninkan aanad ii soo celinin rasuulku waa kii la hadlay yidhi iisii daa ee usii daan waaye haddana nebigu uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam heshiiskii weli maynaan dhammaystiranin ninkani heshiiskii kumuusan jirin heshiiskiinan weli mu ma dhammaystirna ninkani iisiida waa diiday calaa kulli xaal waa dhaartay wuxuu ihi heshiisba dhici maayo haddaan abujandalkan ninkan aan dhalay aan laysii daynin dabeedna dharbaaxu ku dhuftay wiilkii oo silsiladii buu jiido xaggaas iyo quraysh buu ku dhex tuuray markaasuu qayliyey ninkii abajandal ahaa wuhi yaa macshara almuslimiin a uraddu ila almushrikiin muslimiiney ma waxaa lee celinayaa buu yidhi nimankii mushrikiinta ahe gaalada ahaa ayagoo diinteeda igu fitneynaya masaasaa lee celinaya rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam isbir waxtasib yaa abaa jandal war samir oo ajar dalbo oo ilaahay ka ajar dalab abaajandalow fa in allaha jaamic jaacilun laka walilmuslimiina makhraja ilaahay baa adiga iyo muslimiinta kale dacafada ahee magaalada maka jooga ku yeelaya meel aad ka baxdaan fursad iyo jaanis idin siin doonee iska samir buu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam cumar bn khadaabna waa kii kulaha isbiri abaajandal abaajandal oo samir fa inamaa hum lmushrikuun kuwan aada u jeedida mushrikiinta gaaleed fa ina damahum dama alkalbi buu leeyahy dhiigoodu waa dhiigga eyda oo kale subxaana allah qaado seeftan intuu usoo dhaweeyey seeftii cumar bn alkhadaab radi allahu canh wuxuu doonayay inuu abaajandal intuu seefta qaato uu ku dhufto aabihii oo halkaa uu kaga takhalluso aabihii oo gaal ahaa markaas abaajandal markuu seeftiin cumar bn khadaab uu dhaweeyey ayaa wuxuu door biday aabihii manuusan qaadanin seeftii calaa kulli xaal heshiiskii waa dhammaaday daatan heshiiskii markii uu dhammaaday qodobadii saasoo kale lagu heshiiyey la kala saxeexday ayuu rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam wuxuu la hadlay saxaabadiisii markaas wuxuu yihi quumuu saxaabadiibuu ku leeyahy istaaga oo gowraca oo gowraca hadyigii iyo xoolihii hala gowraco halkaa aynu joognaan ku gowran ku gowracno mar labaad buu ku celiyay haddana hadalkii rasuulku cidiba may kicin cidiba maysan dhegaysan mar saddexaad buu ku celiyay sayidina rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam haddana cidiba maysan dhegaysan arrin aada la yaab leh ayay ahayd nebi maxamed sala allahu alay wasalam muslimiintu markii koowaade ay ka hor yimaadaan fikradiis oo ay ateeci waayaan saddex jeer buu ku celinayaayo oo uu leeyahay war istaaga oo gowraca istaaga oo gowraca istaaga oo kahora midba ma u kacanba subxaana allah deetana markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu u galay xaaskiisii ummi lmuminiin umu salama ayuu u galay radia allahu canha markaasuu u sheegay warkii oo yidhi waxaan ka cabsadayba muslimiintiini maanta inkaari ku dhacdo oo waxaan ku yidhi istaaga oo gowraca weyne midina muusan kicinba subxaana allah markaasaa gabadha aada u caqli badan bay ahayd umu salama markaasay ku tihi dhegayso rasuulka ilaahayow adigu bax keligaa bax cidna ha la hadlin gowraca hadigaaga iyo xoolahaaga gowrac una yeedho cidda timaha ku xiiraysa deetana timahaaga xiiro subxaan allah cidna ha la hadlin oo arrinta waxaad ka dhigtaa maxay qaab tadbiiqiya practically u fuli oo hadal keliya ha ku fulinine ee fal ahaan u fuli ficil ahaan u samee deetana nebigu waa soo baxay cidna lamu hadlin xoolihiisii buu gowracday kii u xiirayana waa u yeedhay timihiina waa xiirtay subxaan allah marka uu nebigu sameeyey ee arkeen saxaabadii rasuulku inuu nebigu uu sameeyey ayaguna soo kiceen deetana way sameeyeen markaa wixii uu nebigu sameeyey xataa waxay ku dhowaadeen markaa caradii iyo murugadii markaa haysay darteed in ay timaha markay xii- iska xiirayeen inay timaha iska xiiraan iyo qoortaba is- iska gooyaan inay ku dhowaadeen isdilaamba ayay ku dhowaadeen yacni xusnigii iyo murugadii haysay darteed oo murugadu xaggee ka haysa murugadu waxay ka haysaa laba qodob ayay tirsanayaan laba saxaabadu rasuulku sala alla alay wasalam marka koowaadee nebigu wuxuu ku yidhi markii ugu horreysay ay magaalada madiine kasoo baxayeen riyadii waa kii u sheegay ee uu sheegay nebigu inay magaalada maka geli doonaan oo ay cimraysan doonaan oo ay hadiga ku qali doonaan oo ay timaha xi- gaabsan doonaan oo xiiri doonaan arrintaasay u sheegtay marka waxa iyagu filayeen in isla sanadkaas in ay arrintaasi dhacayso xajka ay tegayaan waa kow qodobka koowaad kaasi ahaayee ay tirsanayeen qodobka labaad ay tirsanayeenna waxay ahaayeen murugada badan ay ka haysay qodobkii aadka waxa asaasiga ahaa ee nimanka gaalada quraysheed ay dhaheen waynu qasab ku jira heshiiska oo ah dadka dacafada ah ee magaalada maka jooga marka ay u hijroodaan magaalada madiine iyo nebiga waa in dib loo soo celiyaa gaala kuwa muslimiinta ah ee ridoobay magaalada maka qabtayna waa inaan iyaga lama soo celinayo arrintaas ayaa ahayd arrin aada iyo aada u weyn oo saxaabada aada iyo aada ula weyneyd arrintaasaan ka murugeysnaay dabadeedna waxaa yimi haween baa yimi nebiga u yimi sala allahu alayhi wasalam muhaajiraad ah oo iyaguna doonayay inay usoo hijroodaan nebiga ilaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu doonay marka inuu celiyo waayo heshiiskaa ahaa maxay in ciddii idan la-aan ah ee u timaada nebiga in dib loo soo celiyo iyadoo weliba aynu ognahay inaan haweenku ka mid ahayn heshiiska oo ragga ayuu khuseeyey heshiisku ragga oo keliya ayuu khuseeyey heshiisku oo ahaa in ragga la soo celiyo laakiin dumarku shaqo kumay lahayn calaa kulli xaal nebigu wuxuu doonay inuu celiyo laakiin waxaa soo degay waxyigii samada ayaa soo degay aayaad qur-aana ayaa soo degay oo nebigi ilaahi sala allahu alayhi wasalam u sheegaya in aanu celin fi suurati almumtaxin uu allah subxaana wa tacaala ugu waramay yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaaka almuuminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihin markay ku yimaadaan dumar iyo haween muhaajiraad ah oo kasoo hijrooday dhulka gaaleed oo imanaya magaalada madiine muhaajiraad ah markay ku yimaadaan haa imtixaan imtixaan baa laga qaadiyay su-aala la weydiinayay marka ilaahay baa og iimaankoode imtixaanka qaadoo bayca iyo heshiis la gal hana ku hana u celinin gaalada marka nebigu sala allahu alay wasalam haweenkii u yimi manuusan celinin ee heshiiskiibuu la galay ahaa inay ilaahay keligii caabudaan oo aanay u shariik yeelin kow inaanay waxba xadin oo tuugo aanay noqonin inaanay sinaysanin in aanay been abuurad naftooda ka samaysan labadooda gacmood iyo labadooda lugood yacni been abuurad waa maxay yacni cid aanay dhalan aanay dhalin in aanay iska sheegan waayo waxay ahayd caado berigaas ka jiri jirtay oo qof aanay gabadha gabadhu aanay dhalin ayay soo qabsanaysa korsanaysa leedahay wiilkan anaa dhalay oo ay been been abuurad ka sheegaysaa maxay nafteedii iyo zawjkeediiba been abuurad ka sheegaysaa leedahay kan anaa dhalay walaal marka arrimahaas qodobada noocaas ah ayuu nebigu kula heshiiyey haweenkaas markii iyaguna heshiiskaa iyo baycada ay galeen ayuu nebigu ku ogolaaday oo iyaguna sidaas ayuu nebigu ku aqbalay sala allahu alayhi wasalam muslimiintu saan soo sheegnay way murugoodeen ay- waxayna ka murugoodeen labadii qodob aan soo sheegnay oo ahaa inay u malaynayeen inay gelayaan kacbada oo ay soo dawaafayaan isla sanadkan sidoo kalena arintaa kale ee muslimiinta dacafada dib loo celinayana waa ka cadhaysnay dadkii marka cadhada badan iyo xusniga badan ay ku beertay arrintaasi wuxuu- waxaa ka mid ahaa cumar ibn khadaab radia allahu canhu marka cumar baa la hadlay rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo waxa uu ku yidhi yaa rasuula allah alasnaa calaa xaqin wahum calaa baatil rasuulkii ilaahayow miyaanan annaga oo ah muslimiintu miyaanan xaq ku sugnayn iyaguna markay gaala yihiin miyaanay baatil iyo been been ku sugnayn rasuulku wuxuu uhi qaala bala hayo n waa run baad sheegtay oo idinkuna xaq baa ku sugantihiin iyaguna waxay ku sugan yihiin baatil cumar wuu sii waday hadalkiiyo waxa uu yidhi rasuulkii ilaahayow kuwa annaga naga dhinta miyaanay muslimiintu miyaanay janno gelayn kuwa iyaga ka dhintana miyaanay naar gelin haa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam cumar wuxuu yidhi haddaba falima nucti daniya lidiinina haddaa maxayn diinteenna u yasaynaa buu leeyahay cumar oo aynu uga ogolaanaynaa qodob ka mida heshiisyada in eh, kuwa innaga inaga yimaada inaga soo ridoobana inaan la soo celin in kuwa innaga ina yimaada in- inaanu celin sidee u yeelinaa rasuulka ilaahi wuxuu yidhi anigu waxaan ahay rasuulka ilaahay inii rasuulullah walastu acsiih anigu waxaan ahay rasuulka ilaahay mana caasinayo ilaahay kow wahuwa naasirii walan yudayicnii abada ilaahayna isagaa ii gargaaraya mana i dayacaya abidkii buu leeyahay rasuulku sala allah calayhi wasalam cumar wuxuu yidhi markaa "Een, miyaanad noo sheegin oo aanad nooga waramin inaanu soo cimraysanayno rasuulku wuxuu ku yidhi waan idiin sheegayso waan idiin sheegay laakiin ma waxaan idinku yidhi sanadkan baad soo xajaysaan ama aad soo cimraysanaysaan markaasuu yidhi may ee sidaa nagumaad odhanin waay dabadeedna cumar haddana wuxuu u tegay abubakar isla arrinkii oo kale uu ku yidhi intii uu nebiga ku yidhi oo kale uu ku yidhi Ca- abubakarna sidii nebigu u jawaabay oo kale ayuu u jawaabay radia allahu canhu Ee, dabadeedna waxaa soo degtay suurat alfatx ayaa soo degtay inaa fataxna laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min danbika wama taahara wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraatan mustaqiima yaa allah allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waabanu furan yacni halkii muslimiintu ay ka fekerayeen inay soo cimraystaan oo magaalada makaya haysta gaala haysata quraysheed iyagu halkay ka fekerayeen inay soo cimraystaan oo deetna dib usoo noqdaan ilaahay wuxuu keenay abaalmarin ka weyn waxaasoo dhan ayuu alla subxaana wa tacaala keenay oo ah fatxi mubiina yacni furasho aada u weyn oo aada iyo aada u weyn oo ah inay muslimiintu gacanta ku dhigayaan magaalada makaba yaa allah yaa allah marka suuraddaasi ayaa soo degtay oo u bishaaraynaysa muslimiinta oo sheegaysa tilmaamaysana inay muslimiintu gacanta ku dhigi doonaan oo ay furan doonaan magaalada makaba iyadoo aan dhiig ku daadanin Ee, wajacala min duuni dalika fatxan qariiba wuxuuna ka yeelay arinkaas wixii ka sokeeyey een, fatxi aada u weyn Een, deetana cumar bn khataab wuxuu ku yihi yaa rasuulallah ma fatxi fatxi ah yacni ma furasho furasho ah baa een, i- ayaa soo socota rasuulku wuxuu yihi haa deetana waa kii cumar ibn khataab oo odhan jiray radia allahu canhu arrintaas yacni hadalkii qallabsanaa ee aan maalintaa ku yidhi nebiga iyo sala allah alay wasalam aad baan uga toobad keenay oo salaado badan baan tukaday darteed si layga dembi dhaafo oo waan soomo waan cimraysto waan sadaqaysta buu leeyahay oo xajka ayaan tegayo waan soo dawaafay si dembigaas ama hadalkaa qallabsanee nebigaan ku yidhi si uu ilaahay uga dembi dhaafo Een, heshiiskii markii u dhacay een, arrinta murugeysani waxay ahayd muslimiinta dacafada ah ee kasoo firdhada een, eh, magaalada maka ee imanaya madiina in dib loo celiyo wayna dhacday marka ninka la dhahda abu basiir ayaa kasoo firdhaday oo een, maka oo ka mid ahaa dadkii dacafada ee muslimiinta ahaa ee halkaa dhibta lagu geysan jiray dadkana wuu yimi magaalada madiina yimi quraysh laba nin bay soo dirtay labadii nin markay soo dirtay ayaa waxay dhaheen ninkii soo baxsaday hanaloo soo celiyo nebigu wuu u celiyey markaa ninkii abu basiir ahaa Een, markuu markaa marayey ee, dulxulayfa halkaa markay marayeen oo ninkii uu la socdo Abi- abubasiir ay wataan ayay ka degeen si ay cunto u cunaan wixii ay saarnaayeen fardo ama awr wixii ay saarnaayeen bay nimankii ka degeen abubasiir baa wuxuu ku yidhi labadii nin mid ka mid ka mid a een, war seeftan aad wadataa dhaldhalaal weyna ee, meed ii dhiibi kartaa aan ku fiiriyo subxaan allah deetana ninkii baa isagoo isla weyn ayuu ku yidhi bal eego deetana wuu qabto kiina ee abubasiirna gacantuu ku dhegay oo wuu haleelay een, seeftii buu qabsaday markuu seeftii qabsadayba kii ayuu qallajiyey halkaasuu kan bashiisa ku qaaday oo halkaasuu kii ku geeriyooday kii kalena waa eryaday oo waa firdhaday waa cararay waa baacsaday ilaa uu firdhadkii iyo argagixii qabsaday uu kusoo galay magaalada madiina subxaan allah isagoo u ordaayey uu halkaa kusoo galay markuu rasuulku arkay ninkan oo ordayay oo soo galay ayuu wuxuu lahaa laqad ra-aa hada dacran war ninkani dhibaato arkay yacni argagax buu arkay oo arrin la yaab leh buu arkay deetana ninkii baa uga warramay oo yidhi qutila saaxibi ninkii ila socday kale waa la dilay oo waa la qallajiyey oo ababasiir baa dilay buu leeyahy Een, ee, abubasiir oo isna ordayaa soo galay wuxuu ihi yaa rasuulallah dhegeyso een, arri- ilaahay een, dimadii aada u gashay nimankaas yacni heshiiskii aada la gashay wad u oofisay oo aniga labada nin markii ay ii yimaadeen waad i celisay markaad i celisayna ee way kaxaysteen ilaahay baana iga koriyo iga badbaadiyey deetana rasuulku wuxuu yihi sala allahu calay wasalam kelmad uu ka fahmay abubasir in dib loo celin doono markaasuu yihi mascaru xarbin low kaana lahu ahl isagu waxa weeye dagaal ooge hadduu cid kale u gargaarta uu lahaan lahaa deetana wuxuu ka fahmay kelmadaas iyo weerhahaasuu nabigu yihi inuu nabigu u celin doono deetana wuu baxay oo wuxuu tegay meesha lala sayfulbaxri ayuu abubasir uu tegay halkaa markii uu tegay ayaa waxaa yimi abujandal waa abujandal ibnu sahl ibnu camru waa ninkii aan sheegaynay inuu muslimiinta iskusoo dhex tuuray ee uu suhayl ibnu camru uu dhalay ee muslimiintu ay dib u celiyeen quraysh iyo gaaladii ay kaxaysatay ninkiibaa soo kasoo firdhaday aabihii iyo nimankii quraysheedba kasoo firdhaday deetana wuxuu u tegey meeshii sayfulbaxri buu tegay ee uu joogay abubasiir haddana koox kalaa kasoo firdhatay nimankii maka joogay iyagina waxay yimaadeen sayfulbaxridii halkiibay yimaadeen subxaan allah sidii marba kooxiba koox ay u imanaysay oo magaalada madiine ma tegi karaan waayo hadday tagaan magaalada madiine nebigu wuu soo celinaya oo heshiiskaa sidaa dhigaya laakiin iyagu manay tegin magaaladii madiina ee meel kale ayay galeen oo dhufays ah ayay galeen halkii markay koox dhan ay noqdeen ayaa waxay bilaabeen nimankii in xoolaha iyo safarada ay qurayshi ay wadato inay gacanta ku dhigaan oo ay dhacaanba subxaan allah xoolahoodina ay qaataan wixii ay dili karayaanna ay dilaan arrintiibaa ku weynaatay nimankii quraysheed ila safaradoodiibaa halis gala ee subxaan allah markaasaa iyagoo ooynaya oo riximka iyo nebiga ehelka ehel ahaan ku dhaarinaya iyo u yimaadeen nebi maxamed sala allah alay slam markaasay dheheen nurshiduka wallahi arraxim waxaan kugu dhaarinaynaa aan kugu magangelaynaa riximka iyo qaraabada iyo ehelnimada aynu wadaagne ee naga soo gaadh nimanka kani nimankani na dhammeeye subxaan allah deetana waxay ogolaadeen nimankii quraysheed in ciddii kasoo baxsatee kasoo firdhatee magaalada madiina timaada inaanay dalban doonin oo aanay muslimiintu soo celin doonin waa qodobkii ay muslimiintu u arkayeen maxay in ay tahay in lagu yasiyo muslimiinta laakiinse dabcan may ahayn ee arrin aada iyo aada u weyn bay ahayd oo heshiis iyo siyaasadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayay ka mid ahayd subxaan allah markii arrintaasi a dhacday ba cumar ibnukhadaab waa kii odhan lahay oo allan ku dhaartay waan ogaa buu yidhi in ra'yigayga iyo fikraddeedii aragtidaydu ay ka wanaagsan tahay aragtida nebiga sala allahu calayhi wasalam marka muslimiintii la dhibayay ee lagu lahaa qasab ha lagu soo celiyo waa kuwa nimankii quraysheed iyagoo qaylinaya ogolaaday in ay joogi karaan magaalada madiina subxaan allah iyagiina waxay yimaadeen oo soo hijroodeen magaaladii madiina waqtiyadaas marka xilligaa la joogo ayaa waxaa islaamay rag ka mid ah abutaali quraysh nimankii quraysheed raggii ugu geesisanada ugu geesisanaa rag ka mid ah ayaa islaamay subxaan allah waxaa ka mid ahaa raggii xiliyadaas oo islaamay camru ibnu caas camru ibnu caas waaye waa daahiya min duhaati alcarab yacni dadka ugu garaadka badan ee ugu garaadka weyn carab oo dhan camru ibnu caas buu ka mid aha oo waxaa dhalay caas ibnu waayil odaygii aadka uga caanka ahaa quraysheed ayaa dhalay camru ibnu caas baa ka mid aha radia allahu canhu raggii soo islaamay waxaa kaloo ka mid aha geesi ka mid a geesiyadii muslimiinta bal ee aan odhan karno waa generaalkii iyo ninkii caskarigii ugu weynaa ee muslimiintaba waa khalid ibn lwaliid almakhzumiy radi allahu canh khalid ibn lwaliidna waqtiyadaasuu soo islaamay sidoo kale waxaa islaamay cuthmaan ibnu talxa oo rag aada u khatar ah oo geesiyaalshii quraysheed ka mid ah ayaa xilligaa soo islaamay markaasuu rasuulku markuu arkuu farxay markaasuu yihi wuxuu yihi rasuulku sala allah alay slam ina qurayshan qad alqat aflaada kabadiha subxaan allah quraysh dhab ahaantii waxay soo tuurtay oo ay soo tuftay qeybo ka mida beerkeedii subxan allah raggii ugu geesisanaabaa maanta meesha maray oo camrubn camru ibnu caas iyo khaalid ibnu waliid iyo cuthmaan ibnu talxa iyo raggaas ay ka mid yihiin subxaan allah kuwaasina waqtiyadaas ayay soo islaameen insha allahu tacaala maanta halkaasaan kusoo gebagabaynaynaa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wallahu aclam wabillahi towfiiq